bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal kulanta faylaha miin faylaha ka dhowaada barnaamijka kulanka warsan oo miin walbisinka dhugun sidaabsan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo madili kuraawa hamiinnimada jimaade barnaamijka kulanka warsan oo ku qodobada isinka dheega doonta un in isinka hayna weliba kumid ah dhegaystayaal weliba xaaladda abaareed weliba xaaladda caafimaad dare markaas laha ku-sheegaha deegaanka goobgudud shabeelow oo markaasay magaalada baydhabo iyo injarta soddon kilomitir islamarkaasayna ayaan dhiyaasa dhinacay weliba koonfurta weliba markaasee waraysi siin ku hayna guddoomiyaha deegaanka goobgudud shabeelle ee gobolka baay uu soo markaas sheega doona intii usbuucii laha dhaafi deegaanada iyo weliba tuulooyinka hoosgoon magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay markaasi oo ka dhimidan tiro dad islamarkaasayna deeraan konton iyo shan qofood barnaamij kulanka warsan iyo ka dheega doontaan xuseen cumar wardheere oo hormoosuli baarmo kala duusa aan ku warbi idaacadda warsan ee magaalada baydhabo saasaatoo barnaamijka kulanka warsan oo dhammaadun haddii ilaahayuun raalle ku noqda weliba markaasi aysinka dheega doontana xarunto madaxtooyada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee magaalada baydhabo weliba markaasay geega kulanka welday kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya wasiirada koonfur galbeed guddiga abaaro iyo weliba mas-uuliyiin ku dareertii hay-adoo shalgadiisan ee faw iyo weliba hay-adda yunisefa weliba barnaamijka kulanka warsan isinka dheega doontana walyaho iyo markaas kulankaas lanku hadali ee markaasi xilligan iyo ku hadalo koran lamada hay-ad ee faw iyo weliba yunisef barnaamij kulanka warsan iyo ka dheega doontaan qodobkaas oo faahfaahsan islamarkaasayna iyo ku hadala doonaan mas-uuliyiinta hay-ado ee markaasay shalgadiisan yunisef iyo weliba faw iyo weliba kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya maxamed xasan fiqe saasaatoo barnaamij kulanka warsan oo nimaada untiinka guda jarna weliba markaasay isinka dheega doontana guddiga abaaro ee gobolka bokool weliba markaasay muddooyinkan yoosahanka jareena ama yoosahamiyaheenna deegaanada iyo hoosteedaan degmada xudur ee xarunta gobolka bokool guddoomiyaha degmada xudur ee xarunta gobolka bokool maxamed macalin axmed iyo waraysi dheer siinkuhayna uu soo ku warbii doona xaaladda abaareed ay ku teegin deegaanada iyo hoosteedaan degmada xudur ee xarunta gobolka bokool barnaamij kulanka warsan oo nimaada untii guda jarna iyo qodobkaasi ka dheega doontaan saasaatoo barnaamij kulanka warsan weliba markaasa isinka dheega doontana dhinaca caafimaadka ee degmada xudur markii la feereeya isbitaallooyinka weliba ayinhano markaasay xilligan ayinhano dhakhaatiirlaan ay weliba daawalaan barnaamij kulanka warsan ka dheega doontaan warbixin oo markaas una siinku diyaarane degmada xudur weliba dhinaca caafimaadka saasaatoo barnaamijka kulanka warsan oo nimaadun dhegaystayaal weliba markaasi aysinka dheega doontana ra'iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake ama oo uuse geega la hadlay warbaahinta iyo weliba uuse sheegay intii dowladda ama dowlado dariska le'eh ee soomaaliya iyo fargelinta markaas ama fargelin yoonka samayna doorashada soomaaliya ee kudhii doonta barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doontan xilaa cumar cabdirashiid cali sharmaake useeyima sharaxan teegin intuusa qowday xilka madaxtinimada dalka soomaaliya intuusa xilligan ku hadala intii fargelinta laku dhaafa doorashada soomaaliya kudhii doonta islamarkaasi inuusa baaqan diri dowlado dariska eh saasaatoo barnaamij kulanku warsan akhyaaray weliba markaasi aysin oonimaadun ka dheegi doontana ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cumar carde qaaliba yaa shir guddoomiyahay geega kulan kulan oo markaasi lanku hadalaaya amniga doorashooyinka madaxweynaha soomaaliya barnaamij kulanku warsan iyo ka dheega doontaan qodobkaas oo faahfaahsan qodobadaas iyo qodobo kaleed ee barnaamij kulanku warsan oo nimaadun ka dheega doonta akhyaaray barnaamijka weliba siin saare islamarkaasayna intaasiinku jeedii doonay anoo siid cali muuse maxamed ateera dhinaga farsamada oo ka weliba markaasay infidhe saaxiibkay saalax cali maxamed kaysa taageeradii weliba dhuguunsashadana dhinigiimu mar kaleed iyo barnaamij kulanku warsan ee idaacadda warsan haatoy dhegaystayaal mar kaleeda kulanto fayliya hawada siinkulana hamiinnimo arbaace oo khamaysniya galahay taarikhdan iyo kabeeganta kowda bilo lamaad ee sannadda labada kun tumiyo toddobada qodobkan kor ee barnaamij kulanku warsan una oonimaadun qaadan isiini ka dheega doontaan weliba ku mid aha ku-simaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya waana wasiirka beero waa wasiirka beero iyo waraabka maamulka koonfur galbeed maxamed xasan feeqe iyo weliba uuse geega xafiis iyo madaxtooyada koonfur galbeed uuse ka qaabilay ama ka dhabayay mas-uuliyiinku shal dareeren ayadoo markaasayilka shal magacaabo unisef iyo weliba faw anese oo uuse kula hadalaaye xaalado abaareed ee markaasi ku teegin deegaanada koonfur galbeed soomaaliya kulankaas weliba goobro ku hayay guddiga abaaro koonfur galbeed markaas lan xil saari wasiirada koonfur galbeed iyo weliba guddoomiyaha degmada baydhabo cabdulaahi cali maxamed watina kulankaasi weliba usaahayko saxaafadda banaanka kuroogta islamarkaasayna xilligii uuse kulankaas dhammaaday oo saacado usa qaaday weliba saxaafadda si wada jir ayoon la hadlayna guddoomiyaha degmada baydhabo inuu andooqa magaalada baydhabo usoona markaas hadhawaayay lamadan mas-uul oo markaasi iyo ku dareereen faw iyo weliba hayda unisef markaas laka magacabow saas hatoo weliba markaas goobta ku hadalay kusimaa madaxweynaha iyo weliba mas-uuliyiinta kaleed ee kulankaas ku hadalle
geeko maybaba lakow bilamaad labada kun tobanka wadaagta magaalada baydhabo mahni booqday wafdo ka socda hay-adda faw iyo hay-adda unisef madaxdiyo iyo maaran ku galaan xaaladaha geeka ka teegan maaran gobolada koonfur galbeed iyo magaalada baydhabo iyo gobolka bay ka teegan iyo kurgalaan silan araga xaalad dhabta iyo abaarta geeka mayba hojeerto iyo qiimaanka suubiyan marka kulley magaalada maybu ahaa harooyinka may seedan qaxootiga seedan maamulka maybu ahaa koonfur galbeed qaybasha shaldunya maybu ahaa ayaa la kulmeen si maryland wada hadala iyo si marylandka jawaab amar degdeglanka jawaab inshaa xaalada geeka ka teegan iyo saamaynta maarna mustaqbalka maarna shacabka ku nool koonfur galbeed ku hadlada kor marka eedeedanka ma nagaana booqashadan iyo booqadan iyo ballanqaadi oo may booqan in suubiyan iyo si markasta an garab teegin shacabka koonfur galbeed iyo garab teegin caawinayaan mashaariicda maarna sida maarna in wala qoor abaartada teegin iyo maarna biyaha iyo caafimaadka iyo daawonka hadii wala qoor faya iyo may buha ka qol hadalni marka insha Allah wala kala faahfaahan may may nin gudi galin madax kusmaa madaxweynaha iyo may buha ya ya kuuli insha Allah salaam alaykum warahmatullahi
Uh, the acting president, uh, the Wazir, Minister of Agriculture Fiki, and my good colleague uh, clearly the situation. So what is, is required uh, the worst effects? Thank you.
u yimid booqashada ayagoo u soo soo booqday maamulka koonfur galbeed ee subaxdii sagaalka ee sagaalka subaxnimo ilaa iyo saacaddaas la joogana ku wareegayay meelaha iyo dhibaatooyinka iyo dadka qaxootiga ay ku soo bateen isbitaalkii oo ay soo arkeen shubanka ka socda dadkii abaaraha ka yimid ay soo arkeen markay soo dhammaysteen kabacdina waxaa shir wada galay labadaa mas-uul oo labadaa hay-adood ka kala socoto waxaanan wada fariisanay doodaan galnay shir muddo hal saac qaatay oo ay fadhiyaan golihii wasiirada guddiga abaaraha maamulka degmada waxaanan micnaha runtii istusinaynay iyo tiimka iga la socdayba inay wixii dhibaato ee ka jira saddexdan gobol ee shabeellaha hoose baay iyo bokool ee dhibaatada ka jirto urursan ayaan siinay ayagana indhahooday nagula arkeen waxaanan ku heshiinay sida ugu dhaqsiyaha badan hadduu ilaah raalli ka noqdo inay u soo jawaabi doonaan steveno wuxuu sheegay inuu muddo dheer baydhabo micnaha uu qalbigiisii ay tahay uu muddo dheer ka shaqaynayey fawna waxaan rajaynaa kulleyba waa waa saaxiibkay faw richard nin maaragtay ballanqaad fiican hadda bixiyey waaye waxaan ka rajayn doonnaa insha allahu taangiyaha biyaha lagu qaado maaragtay daawooyin badan aan ka sugaynaa matooraan ka filanaynaa sida haddaan ku soo wada hadalnay lagana soo gaarsiiyo si ceelashii baaba'ay dib loogu habeeyo waxyaalihii aan isku afgarannay waay markaa shirka guul buu noogu dhammaaday si nabaduu noogu dhammaaday waxaanan leennahay ku soo dhowaada waxaanan go'aansannay inaan isku soo laabanno hadduu ilaah raalli ka noqdo wiigga soo socdo si howlayn halkaan uga sii wadanno markaa waxaan leeyahay waa ku mahadsan yihiin inay indhahooda ku soo arkeen intii soo dhowaysay iyo intii micnaha maanta isku mashquulisay qoraxdaan saan u kulul inay soo arkaan waxaan ka sugaynaa waxtarkeeda waxtarkiina way naga ballan qaadeen inay fuli doontaan rajaynaynaa waa mahadsantihiin baydhabo kusoo dhowaada
Darudawa Hospital. Isbitaalka Darudawa.
دينر How?
انت كويتي ماي Darudawa Hospital numay.
داير هذين انت جيت دار الدواء هوسبيتال وسماي دار الدواء هوسبيتال ليلي اللي ما يفولا اسبيتال داون يال وماي وي Diin dirko, diin lay bilaw shaba, doohay, doowalkiin tarow haaya. Damiinama lanki diidow, dugsi galay, safar lanki ka daaytano, hunguri weydiisiday, cudur lanki iska dareemano, deeroy Darudawa Hospital.
dadaal waljar waa ilow ka daramowkana alla iskulee da'yar i bilaan dogow i eriir dhatiyo busho walaagii dadba ka dhiyow wal alla diidimaa udhurada guud kulisho walsiinkuku daaweeye ankudayma doronaateen daarudawa hosbitaal Diktor Alunle ilmisay alla deersiyey waaye aragnimo ka darsidii. Diktor Maxamed Abshira meelig diyaarkinka ee iyo waliba in dhomalkii dayaayo galannimaykii dadaaro kumbuyuutaro caalami ah oo jirooda degdeg ka sheegayaan sida ultrasound biochemistry iyo kansheebaarka CBC-ya meelig diyaarkinka ee horey indeera daarudawa hospital.
daarudawa hosbital farmashisee diyaara daawooyin casri eh oo nocyaalkii inkadi dambeeyeen eh jigtooro yurub iyo eeshiya qalankaas kula duwanga degdeg adanku daawaysidaasoo farmashiga daarudawa hosbital diyaarkiinka ee dadwiinow horandeera downimo walka dandaroowey dadnamana antii adafiyawtuwa aman udurka ha ku duduubo sariirtaba ad ha ku deguwayte gaal dilaafka dhiihan doonka lafaashay daleelahaas lufoofan wal adadeerasa male antii udurka kiin dabar gooyna ada isku dabar gooyi dareera diigsoy daarudawa hosbital walba ay doosiinka dadaahine daarudawa hosbital isbitaalla ka deegsaday dad badan ka daawaysadeena deeq alla sheeniwa widka hooba usahan daahirna udar kastoo ada dareensanto walkoo daaweeye horan deernoy diigsinen daarudawa hosbital daarudawa hosbital iyo wayba usakayaale masaajidka jaamacaga
qeybo hore ee kulanku warsane dhuguunsadaaytan idaacadda warsane magaalada baydhabana kula dareertaan khiyaaray qodobkiiuna barnaamijka qaadaanana weliba markaasay usibnagadaya isbuucii la dhaafiya weliba markaasay sida la sheegaha deegaan deegaanka goobguduud iyo weliba tuulooyin kale ha ka dhow weliba la sheegay markaas intio ka dhimadan qiyaastii daddeeraan lixdan qofood hanasayoon dhimadan shubumbiyood markaasa ku farurmi deegaankii weliba tuulooyin kale hooskooyaan arrintaasay weliba nin xaqiijiya isla markaasayna oona qadka teleefonka kala xiriirnay guddoomiyaha deegaanka goobguduud shabeello ee gobolka baaya xuseen cumar wardheere welina waraysi la weldhiday isla markaasina armoos wal ku weydiyey waryaagana xasan cali daa'uuda
xaaladoo deegaanka goobguduud shabeelow oo weliba waxyaal badan oo maran medhibo ha jir daawooyin badan ha jir shabanbiyad badan ha jir weliba dadweynaha meelada jamtaatanka doron wali tahay shabanbiyeedka oo maarne wali oo deegankaas hoos ku ay iskaban iskala dalaya iskala dhii iyo oon oo iskaban isla gaban abaar hoostaas iga gaban mudane shalay yaa warmahana dereyni deegaanka dad deganayan dhimadan cudurka shibanbiyoodka aana warkaaswey may ku jara
aurka shabanbiyeedka shalay ishalmay geladi geysayba walyaable dadka dhamaadi madi hatalaa kugobananti shabanbiyeedkaaska dhiini ilaa alew muumon iyo bungey manaasay bungumaku e een nignidu gudaaji oo maarane berisu gudaaji madi liska bidar walidimindi liska xisaabi dad oo lixdungi walee nagren shalay igeek waa gudoomiye ama toddobaadkan oo dhan u tiradaas toddobaadkan oo dhongu shalay geeka geekaas waa dhimidi majaraan shalay intii gaaskuhayti ada yoonkiinka badan yoonkiinka badan afar qof shan qof dhimadaasi haya gudoomiye jarana dhiniga maamulka koonfur galbeed taakuleene oo nahay siinku kooy wallaahi waliba waa iid ya daawdaa siban biyeedkeedana heli een waliba waa kii dadka dana iyo awal oo yoonkiiba shan yoonkiiba may lahadaare dadlabaatan soddon afartan ee lahadaare wal yoonkiiba intaasa dhan hadara ilaahiyanka maadin dadkinaas kaoo ambadadii hooba daawadaas beeli orlaamsi daawadaas koyn iyo dadka hanuun dhamaaday hata kahoo ambadadi wal yaata laakadiyo naada kahowleyn badan yingeeki shalay een waliba waa dadkaba iida danfara badan eh wal geeko ilaa maliseen endeeganaba een waliba waa daawo hanuu hayda mudane gadoomiye dhiniga kale een, dhinaca ammaanka deegaanka ku waranba ninaa maanka deegaanka iyo diidaan fayday een ciidamada oo maran eh, deegaankaas degan een ciidamo oo nabadgelyadiinan sugiyo
haye een, mudooyin oo hadda een, dhowr een, beli hadda laha dhaafi ee dhowr tooki dawladda galantiya galli waana kubati deegaanka goofgaduud shabeelow een, hadda ku waranba ciidamada sadeed een, ay sada oyo oon ka xoolgalayaan ammaanka deegaankaas oy sadeese aan xaqiijiyayaan ammaanka deegaanka wallahi kuntii mukhaalifiin walaalka jijari dawladda waliba waa een dan oo maaragna een military ee ciidaad boolise iyo maaragna daraawiis oo ciidan iska kalsoon yakoyta ilaa iyo hasalama bilood lakusoogu wal shabaabu leraw eeriida meelaka sheegaw ma jiran eediheedan roon dayahayan walyaable yoon iska kalsoonin walyaable nabadgelyadiina sugudan eedaan faydin dadoo maran maran dirugiyo iidan gaalbeen iidin sadatiyo dadoo lukusheenay shibanbiyeedka kadhiyayka maran miilan seedkun karantiirkun walisheeni miilalaka daaway badan ha jiraan waliba waa shibanbiyeedka kika dhimadama in badan ya iyaala yaan badan yi wal iyaala sidiyoona farti iyaada oo maran ka dhimidi walaa jira okay een, haddii unu kusii gudubno dhinaca cudurka shiban biyoodka oo ammaanka haddana galna ammaanka een, deegaanka goobgaduud shabeelow een, sadaada iin sheegdi maamulka koonfur galbeed ciidamadiisi shal duwan sida ciidamada booliiska iyo daraawiishta iyo ka howlgalahayaan een, jarana ciidamo amisom emilaasuyti fidhiisamayo kale
oo deegaankaas ciidamo oo amasom ee oo fidhiisano kale ma jerta yoobaa iska filan amasom manis ee een dadoo al-shabaabka miirasku saarayo geekiyoo maragna hatan bidoo inta ciidamadaas ay laakuufiye inta laakasuufi eediyeeda nabadgelyadii onfaylata dhinaca al-shabaab een ida meelina isku saaren een waliba waa deegaanka taasa nabadgelyis anfaylata hata walilay dhitayaale shibanbiyadkun iyo oonkun iyo abaarkun arlaada intaas oo maragna shabeelow iyadan wiini shabeelow duudinta inta dhoni konton iyo afar warood i walku badano yar yar yarka kodanaay waroogasalka noolay warooga lamsinayaa araadas abaarka dhiidi war haliinto biika jiraan mal argaw een waliba waa shibanbiyeedkas iyo nay oonkas iyo abaartas ya eed yan lawaka kaalsana antaas dhidaya jiran een waliba waa een oob ilaahay karaala nagada wali falaana walaagasayni lahaninku gurmada abaartasi oo na oonkas may waa olka dadkadhow mayska dhawi may dheernaa ol oon i abaar ya dheerna haatana shibanjiyada ninka darami antaasila iyo deegaanka dadweynahaas dhaba wali falaana in ilaa gurmudo fada mudana gadoomiye een, may baataa gudoomiyaha deegaanka een, goobgaduud shabeelow een, deegaanada oo tuulooyinka hoos kuweeyan deegaanka goofgaduud shabeelow een, abaaro een, dadka sida aan saamayaan dhibaato inta la egsa dadka kahayaan sida se ciidam een, dawladda koonfur galbeed gurmud inta la eg ku helaan mayse haddana ku codsadaasan dawladda dhexe iyo hoyado internationalka ee tan maamulka koonfur galbeed een waliba waa duuliyaalka oo deegaanka hoos kuwaawidaan farac badan yiin walyaaable dad badanka nool dadka walihaay hebeerolihaay be- guyi beeraka noolay beeraka noolay lamasin haadaa abaarka dhiidi een waliba waa lango roob lay sugaayay walka abuurdaayay saasay guyi beerdayka noolayahaa ina lamasin abaar ee ka dhiidi kolley degso omti dheeg dacdiiba qiyaasa korta antaas dhidayahaay dadkana dadoo iidan fara badangu een waliba waan tuka hormay nasiibanin helnaha dadoo han gurmidii abaartasi een walhetakabaadan hakala jara gooni iyo dad han gurmidii inta hor wal sheeni ma jara waana abaar oo iidan fara badan oo dadka mayba wali hoolo ee gaben ku dhamaadena dadka hoolo disiibadan yihiin badan inaanka bilugabi walaayo ku dhamaadena waliba dadkanan kastabug hata gabal eraw saahole meeraw dado maysadiye boqolin walkamo oolalihayo hoola ku dhamaadano biyo eelkalay miyelhamsad iyo oonkunkoy waaye saase wiliba miyedheedanka baahadnaa isku jiran walantu korhaashiheemase saase oo ma aragnen haniinka deegi male een wali sheegay maamulka koonfur galbeed iyo kan dawladda dhaha iyo hiyado samafalka wali in sheegay inka deegaankaasay gudma degdega an baahani an taasdita taalan oon i baahan an dheerto
qeybo dhexe barnaamijka kulanku warsan ee akhyaar ee sideerniga qodobkiga ee barnaamijkana weliba markaasi uusannagadaya guddiga awaaro ee heer gobol ee gobolka bokool weliba markaasi iyo maalmoon iyo sahanka maraayana deegaanada iyo hoosteedan degmada xudur ee xarunto gobolka bokool iyadoo meelase ku jiran xaalada abaareeda saameyn kuwaliti dadkii weliba duunyada ka nool meelasaya arrintaasi walanku ogaana weliba markaasi aynu qadka teleefoonka kala xiriirnay islamarkaasaynu uun walku weydinay xaaladda guud dadka ka nool degmada xudur iyo weliba deegaanadii guddoomiyaha degmada xudur ee xarunta gobolka bokool maxamed maal axmed bismillahi raxmaan raxiim marka hore way salaamay raadiga warsan waana ka mahadsantiin dalka wayba ku jira soomaaliya gaar ahaan gobolka bokool abaar maxaa ku jirta run ahaanti ilaahay ayaa ku sugaan in ilaahay umadan badbaadi badbaadisi marka iyada mana abaara baan dhinaca xoolaha iyo dhinaca bani aadamkaba ayaa ku jira marka alxamdulilah haddee kolley bani aadamka walaaysa gobol korooga isku yara arrintaas ilaahay ayaa la tala saarade laakiin dhibaato baana ku jirta
gudoomiye waliba nimaqala inteed kumato guddiga abaaro ee gobolka bokool isla markaasna guddoomiyaha degmadii eto ee xaalada abaareed degmada xudur iyo deegaanadii may ku qabateen
runtii guddiga abaaraha gobolka bokool guddoomiyahayo maadaama aan aha oon waliba ka hirina dawladaha koonfur galbeed iyo dawladlaha siba dawladda koonfur galbeed ka hirin guddiga abaaraha ku jira koonfur galbeed wasiire iyo xildhibaanada manaha koonfur galbeed guddiga abaaraha laga magacaawi iyo hooseedan un barnaamijyada deehan wayba aan ka saarnay aanu dhibaate deehamadana ku zaa'ido misna aan ku jirayn un hadibiin hasheegna warbixin ku biin iyo magacaawna iyo qayladhaan oo maanaha adduunyada maanaha meelalanki danayow aniguna aan qayladhaamina ka maamul ahaan un wayba ku noo saarna tabar malihini ka maamulaan walun hayna male bajadun deegaanka hayna male laakiin hadba walaay ana diire inaynu dadka maanaha fiilinka talagalan geysina nabadgelyona sugna dheerdhaagna suubina intuuna uwadnan taaso
degmada xudur yaro shacabsha roogan yaa weliba ha ka darsamana degmada tiyeglow shacabkii ha ku bugtaali ama ha ku roori iyo weliba deegaanada kale ee shaksiyaad kale ha ku diiraya degmada xudur sengmaare hayta maadaama degmada iyo go-doonka jirto islamarkaasayna dad badan ku sugayiin xiligan runtii armayo horte dadka ha ku barakacay masalaan ha ku bogtaali deegaamada kale sida tiyeglow iyo degmooyin badan ka dhuure iyo buudaxunle meelo badan oo nimankaa nabadiisa ka sugayiin oo yaa ku baxay dadka ku bogtaalana jirte abaaro baana ku jirta abaaro meelo ku jirta oo nogdin wayba nimankaa nabadiidka meel kasta abaaro ku jirta oo kasugayiin abaarta zaayida keete ani umataa dhingirgaara mogol yoona mingirgaareen dhabreen hankazaayidaayeen meel badana laa ku barakacay deegaamada oo laa ku barakacay dheermashi degmada xudur tuulooyinshi oo meelo oo nimankaas nabadiidka kasugayiin abtie walaa ku barakacay run ahaantii dhibaatooyin badan waa ku jirta runtii run ahaantii deegaankan wala ka maaraya male hata kor walmaarayna mehelna marka deegaankii oo magaalmada adiga kooyan dadkii meelaha laruuga runtii arrimayoena arrimayo lamulog walaay lankadiridi lamka walaalkiha ayaa isku nooli gargaarna ilaahay lakufaday hadka la imaanaa gargaar iyo qaabka sii gaildhaan laysuub yahay rajadaana muhum inata walaa deerana rajeyana laakiin way kala abaabulkatalnaynu deegaanka sida arrimaha bulshada ganacsatada iyo macnaha nimankan leeraw ciidamada iyo ardayda iyo kulli walaaskan wayba wacyigelin kasuubini ini macnaha qaanada linfuro aqoon linfuro laguna walaay tabartiisa ani aqoonkaas kulida dhammaantii in isku dhiibo ku dhamato intiinu qayldaanka jirno adduunka leenqayli la gurona nafta dadka wayba boobareedka iyada ka taasniin waxyaalaha sabaabulkaasa galna ka maamul ahaanka gudaaaridaan ardaasa ka jirna wayba kufadaane ani walaagi deegaanka unu kalna mago wal tilaabe ka daalna raashin naga tay biidhaamin naga tay wal alla walaayona markaas awoodayna insha allahu intiyo yaamaan kuudan yahay ani walbilaa unu rajeena dilaahe intii abaaroo markaas ku bilawdan degmada xuduur iyo deegaanadii kale jarana gurmad oo markaasay hasiin dersiyan koonfur galbeed ama dadkan dhalada degmadaasi xuduur oo banaanka kama gon
ha dadka oo maanaa jaahido banaanka magun kheyra la sii dhinaca oo sidimala waa maanaa deegaanka kudura ku deegan ama kor walan dhiibi raashin walsaasee dad masaaka masaakinta wareetahay lain dhiibi marka sidaan insha allahu hataa lama maamooda dhiibi doona dhinaca jaalidaha oo sacuudi iyoonato ingiriiskan oo deeran lamar ingiriiska iyoonato hal mar oo sacuudi walyare wal oo maanaha ilaa boqoli konton goos amale boqoli konton goos boqoli konton goos amale walsaase maanaha bariis iyo saliid iyo sokori walsaase lasiiya jirta arma runtii dadkaas oo hasilgaamay barnaamijkaasa fulinka maadnaqaana wal kafarangmay laakiin meeli tumaysan kun qof tumaysan kun gooska noolin oolo konton wadha kusii adiga dareemo korte hal mar wadha sii anti farun ku qodanayna masalan dadka ay abaahida ka gabtirayna barnaamijkaas laakiin bilaaw kayle kama naqaan nimankaas banaana jira oo jaanido eh oo maanaa qaab kusiga eh waa kasaasaan u diida jiraa
gudoomiye degmada xuduur dad ciidan tir badan iyo kanool madii la fiir dhinaca tiyeglow siyeed boqol oo qoysiya markaasi hasiin la derisan dhowaan gargaarka la hasiin dersi si ang maarayteen kafilnaaday ama walkaladi aan baahayin shacabkaas
maya ma kafilnaan kiisha waay boqoli konton boqoli afartan goosa war lagu fiya kari maal barkayaashii maal dadkii oo maanaha dhibaatada dhabay oo deegaanka deganayay ogdi boqoli afartan doolar boqoli afartan goos iyoona tuumayelin taasi ka noolehen waa kafilin hayna dareemas waa kafilin mee walaka dhowna mee laakiin ka siyaaran deertin wayba fadanayno dadka oo dhawaataysan siina shacabka sakwin insha allahu siyeed boqol goosmeed iyo umigo maadada lama kun barkayaala rooga run ahaantii oo meel kasta ku barkay tiilowle meel degmooyinkii tuulooyinka kullaha ku barkayan qaabkaas waa digiyaka maanaha qaabkaasu leera kormale garkood yaan baahanyin insha allahu armayoena wayba rajeyanayna koonfur galbeed guddiga abaaraha koonfur galbeed tallaabo cad ku qaada doonta insha allah walba hana deersii doonaan iyo anglamada hay-adaha markaan unuun insha allahu ka deegan ahaan walaay tabartaa inay bilaabana weli doona jaalidahan maanaha tillaabada waxtagaadan iyadan kama naqaana walan in bilaaban way balanayoona insha allahu ha kordhiye ilaahay kheyra lasilsiyalana qaabkaasu qaabkuna hatu walan maarayna fadaana laakiin baahada wal daboolow ilaahay daboole baahada laakiin wal baahada daboolow ma jiran
guddiga ama maamulka degmada xudur iyo guddiga abaaro ku dhisan meele iyo weliba guddiga maamulka koonfur galbeed soomaaliya dhinaca abaaro dhowaan deegaanada qaarya sarfiga ka samaytan meesiinkubahi me markaasi ku ogaateen deegaanadaas iyo dhibaatada ku jiraan
runtii deegaamadaas dhibaato badan ku jirta dhinaca elbert iyo quraac joomi iyo meelo badan sarfiga kasuudhan guddiga abaaraha markintaana deerin iyo kooyan meelo wayba iyada dhaban ku jira biilaanga kudhay ku jirta hoole iyo cuntan haysana dadki saase diinin haysana daawon haysana runtii dhibaatooyinkii inkatornaya ku jira dalka wayba ku jira sidii walaad ku da-ay sida ilaahay miniidii leeraaya ku jirta oo abaar iyo cudura leh sidii dalka ku jiran marka meelaye meel oo macnaha diik hoon baan meel ma hadlan baan mee marka wayba rajeenayani dadkan taas involvedka guddiga abaaraha koonfur galbeed service suubima guddoomiya jankuwiini iyo wasiiri la socdan ayaasa jarni meelo badanaa mana gobolka eh marka qaabkii waa argan kulley bilooba habandhaki qaabkiisu ay ilaa hatuwal malku gobona may rajeena insha allah guddiga abaaraha koonfur galbeed ni maadaama deegaamadiisii oo dhibka jira laka qiimayo deegaankaas prioritiis oo dhibka ka jira laka qiimayo quusadaan marka insha allahu akhbaarana ku sugaana laakiin waa suu biiniyo sarfig dheer ha suu biin ani deegaamada maran hudura maran elberji maran quraac joomia maran sarfig dheer ha suu biin run ahaantiyo kadhanahan insha allahu natiijin ku sugaana jiraayr dadka markaasi ku qayb qaadahaya gurmadka anfidaan dadka dhibaataysan ka nool degmada xudur iyo deegaanadii oyo ku mid ayn bilaaba markaasi swiidanka ka nool iyo weliba dadka kale degmada xuduran dhaladi maamulka koonfur galbeed kan dowladda dhexe may farin inaan dir lahayti ood aad markaas in sheega lahayti dhibaatada ka jarta degmada
runtii waa wayba arag daahaas aragnay dadkana nuugin joog soomaaliya wala ku jira koonfur galbeed haddii leera gobolada sidiida gobol koonfur galbeed gobolkan ka dhawaata badan abaardigeedkan ka saamaysa gobolka boqool way leenaa guddiga gurmudka abaaraha koonfur galbeed wasiiradii iyo guddoomiyaasha in macnaha maadaama yona dhoojo ka reen baryooratasyaan gobolka boqool dhanka baaqana dawladda saas oo kale in macnaha jaalidiyo dadka banaana jira dalkii dididir walanka dhool baa oo sidaana masanjiidaan inka baaqane ani armayo gurmudka suubiyan dadyo walaalood yoon gurmudan sidaa dadka waxaa bilaabay ingiriiska oo meelo badan jaalidaha oo soomaalida ka noole gaar ahaan deegamadan dadkii diyaasbara deegamada haay si waalan bilaaban kamaadnaqaana washin qoslaana ani gargaar badan suubidan ilaahina siin gargaara ummatiina gargaartan antaasaan jeediyaan gudoomiyayadan kama asantay xiriirkadan ina samayti haya saaxiibay
وجني جنرال سيدين كمباني تو warsigay buwa iiliyaabto waraabo gaasee leewaha ani wareysanaa ambo weliyow aalay adbo wadani tu baydhow warshadinka yaalemay warsamow aaday wadani general trading company two wala yaaloodha ka aragdii walbankalukusheeniya wali markabko sheeni dhon baaburtile wilaglahkasiyay wadani tuule lisheene maa baydhabo warshid mankiyaala wali ad weydiyaasay waasanaagti walmaha shar eebnehe wadani tuuwa lisheenay adduunin wal ay ku aragtooho wadyarko ha fiirii kooy walaal wadani walba aad aragdi wala eed inku sii wiina wadani
dhexe barnaamijka kulanku warsan iyo khiyaaraya sadeerni qodobkayga ee barnaamijkana waliba markaasi usanagdaya mudn waa muddo sanade waliba markaasiya ee xarumo caafimaadka ee degmada xudure xarunta gobolka bokool iyo suryina amyo iyina haano markaasiy daawilaan i weliba dhakhtarlaan e iyadoo markaas dhibaatadaas jartaya islamarkaasiyna waliba daawiiradaas ama dhakhaatiirlaantasay iyo lisha intii dadtire ayoon dhimadan ama ka dhimadan degmada xudure xarunta gobolka bakoola warbixin arrintaasi weliba xarumo caafimaadka kaalan degmadaasay waliba nin diyaariyey wareegana muxudiin xasan maxamed xusni
isbitaalka oo aan booqday waxaan ku soo arkay oo howsha keliya ka socota ay tahay in bukaanada dawooyin inta magaalada ay kasoo iibsadaan shaqaale si iskooda isu xilqaamay bukaanada jiifiya islamarkaana dawada ku kontaroola markii aan booqanayay waxaa jiftay ilaa toddoba bukaan kuwaas oo qaba dhaawacyo kala duwan oo qaarkood rasaas iyo qaraxyo wax ku noqday guud ahaan isbitalka ayaa ka kooban kow iyo labaatan qol kuwaasoo isugu jira bakhaaro lagu talagalay in dawooyinka isbitalka uu helayo lagu kaydiyo qolal bukaanjiifka ah hooyada iyo dhallaanka iyo qaybta qaliinka oo ah qaybta gebi ahaanba xiran oo bulshada dhibaato ay ku qabaan inkastoo magac ahaan isbitalka gobolka bukool uu furan yahay balse dhanka kale marka laga eego adeegyada uu bulshada u qabto waa mid kooban waayo dawo la-aan dhakhaatiir ma joogaan iyo shaqaalaha oo tiradooda laygu sheegay saddex iyo toban mushaar la-aan ama si lacag la-aan ah hadda meesha ku jooga agaasimaha isbitalka gobolka bokool ee xudur cabdixakeen macalin aadan ayaa sheegay in dhibaatooyin badan oo xagga adeeg xumida isbitalka ka jirta ay u dhaceen tan iyo markii w h o ay joojisay howlihii ay qaban jirtay isbitalka isagoona sheegay in ilaa sagaal ruux oo sideed ka mid ah haween ay yihiin gudaha xudur ay ugu geeriyoodeen iyagoo waayey adeegii ay cisbitalka uga baahnaayeen halka qofka kale inta dhiigshubis uu u baahday uu u dhintay dhaawac rasaas ka soo gaartay waa kan isagoo ka sii sheekaynaya xaaladaas ha waa jirtaa waxaa jirtaa bish sanadka hadda aan soo dhaafnay bishii sideedaad qof maaragtay u dhintay oo xabad kusoo dhacday oo dhig laan u dhintay oo edbigiisa aada u hooseeyey oo heerkii hadda dhig lagu shubaa gaarsiisnaa laakiin isbitaalka marka adeeg oo maarata shaydaan ma laha oo maaragtay balaan groupinkaas lagu ogaanayo oo qofkaasi balaan transcription lagu sameynayo ma jirto marka waxaa kaloo jirtay sideed habeena oo ku geeriyootay m c jada iyo isbitaalka gudihiisaba ku geeriyootay oo laga keenay meelo fogfog laga keenay sideeddaas haweenka ah runtii way dhinteen allah naxariisto xalaal waxaan u qaban karnayna runtii aniga u qabanay laakiin waxay u baahnaayeen in dhigna lagu shubo in in cesarean section loo sameeyo oo qaliimo loo sameeyo ayay u baahnaayeen isla macnaha sacdaas ay dad sacdaas ay lasoo gaarsiiyey isbitaalka marka isbitaalkan hadde waa referal pointigii oo waa referal hospital wey waa isbitaalka keli a wax loo soo diro marka waxaa marka markaa fiirsadna awood ahaana aad ayay u dhintaayo dhibaatada oo caafimaad hadda intaan hadda soo sheegay ama daawo ahaato ama dhaktar ahaato ama dhiirgelin oo shaqaalaha lasii ahaato intaas hadii hadda ay dhacdo oo isbitaalkii adeeg adeeg uu bixinaya ay noqoto adeeg oo taya leh waxaan u malaynayaa meel walba ilaa boqol kilomitr loo imaada isbitaalka dhibaatada weynna waa intaan soo sheegay oo ugu weyn yahay dhakhaatiir qaliimada hospital in qaybtan operation theater ka ah aanu helno iyo in daawo joogta ah oo maarata saddexdii bilowba inaan daawo helno dhowr jeerna waan jeedinay baaqan oo daawo la-aanta ah ilaa iyo haddana qof cid kasoo jawaabtay runtii ma jirto marka daawo la-aantaani runtii waxay keenaysaa qofkii oo sida madcadilaan ku shaqaynayay haddana daawo la-aan meesha ay tahay kolley waa garan kartaa xaaladda siday u adag tahay meesha isbitaalka magaalada xudur ayaa ah isbitaalka guud ahaan bulshada gobolka marka ay adeeg caafimaad u baahan yihiin uga imaanayaan ilaa tuulooyinka xuduudda soomaaliya etoobiya ku teedsan ee dhanka gobolka bukool looga imaanayo balse bukaanadii hadda ay noqdeen kuwo baahidooda dabooli waayay isbitaalka haweenaydii ama qofkii bulshada gobolka ka mid ah oo xaalad halisa ay soo wajahda meesha ugu soo dhow ee haddii diyaarad ay heli karaan adeeg caafimaad ay ka helayaan waa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay oo kilomitir ahaan xudur u jirta boqol iyo siddeetan kilomitir laakiin duulimaadka ma ahan mid xilligii ay u baahato aad heli karto waana sababta kuwa adeega caafimaad ee degdega u baahan ay u dhimanayaan haddii xaalad ay soo wajahdo muddadii afarta sano ahayd ee w h o halkan ay gacanta ku haysay bulshada si fudud oo caadi ah ayaa adeeg kasta ay u heli jireen cabdixakeen macalin aadan ayaa sheekeeyey muddadii hay-adda joogtay xaalka sida uu ahaa iyo inta qaliin ay fuliyeen markii cisbitalka dhammaan qaybihiisa ay furnaayeen
marka isbitaalka runtii markii ugu horeysa waxaa runtii furtay hay-adda caafimaadka runta ee w h o oo ilaa ay muddo afar sanadood ah gacanta ku haysay laga soo bilaabo muddadaas marka afarta sano ah runtii dad ilaa iyo gaaraya ilaa iyo sideed boqol udhexeey ilaa iyo sideed boqol iyo konton ayaa loo loo sameeyey qalimo oo kala duwana loo sameeyey marka qalimada waxaa ugu weynaa cesarean section qalimadaa loo sameeyo haweenka abnormada deliveryga ah waxaa kamid ahayd maaragtay eeradoo kale hydrocelka waxaa kaloo la sameynayay goytarka haddii maaragtay manaha manaha inflammation uu ku dhaco thyroid glandigaasi oo maaragtay daawooyin iyo marka loo qoro kadib maaragtay natiija la waayo ayaan waxaan samayn jirnay in maaragtay aanu maaragtay ka saarno qanjirkaasi waxaa kaloo jirtay qalimada lagu sameynayay isbitaalka kamid ahaa laboratomy qalimadan aroos lagu sameeyo waxaa kaloo kamid ahaa qalimadan oo hemoroidka oo kale sida hadda baabasiirka oo kale qalimo ayaan ku samayn jirnay runtii intii intaas oo marka qalimood oo fara badan waxaa kaloo jirtay qalimadan vistula naagahan vistula isku furanka uu ku dhaco oo runtii marka fiiriyo tirada aan samaynan ay iska yar tahay ilaa iyo afar case muddada afartan sanadood aan ku aragnay laakiin haddana runtii kiisas badan oo waxaa jira oo vistula ah oo magaalada runtii ka jira marka haddii ay joogi lahayn dhakhaatiir maaragtay oo operationka sameynaya hadday way imaan lahaayeen oo madaxweynuhu soo xiriir lahaayeen marka isbitaalka intaasoo qaybadooda labadan qaybadooda u kala qaybsamaan kaltoomo macalin xasan waa hooyo siddeed iyo soddon sano jir ah haysatana kow iyo toban caruur waxayna leedahay iminka uur afar bilood ah waxay isbitalka kula jirtaa saygeeda oo mindi dhabarka looga geliyey ku dhaawacmay shan iyo toban beri ka hor markii isaga iyo koox kale xoolo dhaqata ay ku direen biyo ceel ay ka dhaansanayeen kaltuumo waxay sheegtay in dawada saygeeda ay kasoo iibsato farmashiyaasha magaalada xudur maalintiina marka ay ugu yar tahay boqol kun oo shilinka soomaaliga ah dawo ay kusoo iibiso waxaase intaa ay usii dheer iyadoo xaamilo ah haddana ka walwalsan dhibaatada adeeg xumo ee isbitalka ka jirta waatan iyadoo ka sheekeynaysa waxay isbitalka ku aragtay dawgalweysin daawada kaalakan wallah gadaayo oo rafaad ee meelinagu weyda reeradyoolay awoodana ma ku dhaqaalahaan intii daawo gadatan
daawo kale badanna
lacagaan awoodana beese awoodana intiisna gadatan beese la gado daawo la gado beese maha haye waaysan beese la-aan dalfidhiid haye daawada ma kunse kaalahay dawada mudan meelawalagu weyd waa beese reer yoona way kasi haye maata reer intalay kuskuroo maadar intirowda waa labaatan maka mooda haye reedaas daawo mahaa haye eh, ma- haye eh, qof xaamileeta ma bilowda todobadooda haye marka isbitaalka inti ka dhala rajaasa mise deegaankii waba inti dhaqtan daawo halna isku balahay waba kale daawaba helmoona isku roosa haye daawo hoglana matalan beenta daawada ku hela daawo ilaahay waa meelo kale mugo waa isku dhafalaya haa qabaate ilaga aradan kurbaan kuwaysin reesa ilaahay leedadku bii koroyaa meetaa la kala fadhay marka unwa walla amuga wala mafalaana oo dhan daawo iyo guri dhan dal badbadan haye maday la helaa maxamed cabdi xuseen waa laba iyo soddon sano jir siddeed bilood ka hor dhaawac culus ayaa dhanka labada lugood ka soo gaaray markii isagoo safar ah miino ay kula qaraxday gaari uu saarnaa wuxuu shan bilood kusoo jiray cisbitalka madiine ee magaalada muqdisho wuxuu sheegay in dhaqaale shan boqol oo dollar ka badan ay kaga baxday cisbitalka madiine haddase uu kusoo kacay dhaawacii sidaana uu ku joogo cisbitaalka magaalada xudur oo lugaha loo dhayo maalinkii Mana baaritaanka muddo hore ayaa daadaa lagu jabanaa iyo muddo hore daadaa iyo wana isku tursis muddo hore mid ma antiga daadaa isla madina roogi an la garbaa yarka wala oo yar ma tan tan tan galay oo ma tan tan galay mana mile me kan mele baje am ni ko mana sai fero jibo besahan yo na sidi ho to mana ta shin le janai o mana dana dole le janai ऐसे कर दिया माना है गलत माना मत करो नो अर्ध मिल अर्ध लिंग लिंग पे जन नवाज हो बगल बाय चल गया चल उठना हो देगी भी नहीं देव मिल हदवा नरमा असली इधर आके बजा इंटर से मेरा होगा तो वाले देखा उठो रहते और ऐसे के कि हां ऐसे कर रहते देवरी इधर होकर से तुम ना लोग ना था इंतले इधर माना देव हम यार शेर ना जो बगल haddii kontaran daawo isticmaala qarshay ये क्या रहते देव माना देव नती इस्तेमाल बोलों के अल्लाह साथ हमारा magaalada ku kaada मेरा लगा सिद्धि होते नौ इधर आए
cabdixakiin macalin aadan ayaa tilmaamay in dhibaatada adag ee cisbitalka ka jirta xilligan ay u baahan inay wax ka qabtaan dowladda dhexe iyo koonfur galbeed maadaama bulshada adeeg la-aan ay u dhammaanayaan magaalada xarunta ee xudur marka laga tago cisbitalka guud ee gobolka waxaa ku yaal oo hadda bukaanada kale haba u badnaadaane hooyada iyo dhalaanka ay adeega caafimaad ka helaan xarumo injiowyo oo ku yaala magaalada xudur balse kuwa kale ee waxyeelada ka soo gaarta qaraxyada rasaasta iyo mindida iyo kuwa kale u baahan qaliinada waa kuwo baydhabo keliya ama xagga beledweyne loo qaadi karo haddii duulimaad loo helo
Wi-Fi 4G LTE main dhiyan mas'ala dogongo mainin dange mas'ala rijalu marhuren internetna Wi-Fi 4G LTE ma arag mi ma degna mugdu urshayu ma gorgow imay hayagna maren fayle mugdul ku kubahaw maylato ahaa adeega Wi-Fi 4G LTE markaata ma doonto lanki midigdiiska gobsada Wi-Fi 4G LTE mataawiyaane marhorli in sheegay inay mas'aladiiska weeraw adduunyadan korshe intii internetka abtirsadaasa bulshadikii ishaaratiyo myfi 4g lte uhay uhayta geeshe umudis balansadaaso internet lika hariira online liniska faanow ay koo moqanaanay adeega myfi 4g lte bad i bere bereb ii baadii beedka i goobta shaqa boos kastoo ada roogta kalabaashaal bulshada myfi 4g lte gu-ideerba guur interneda usub global interneda sidii galeytihan lahanku goosaday marna ang moogatoy adeega asriga ahoo usub myfi 4g lte mobile ama كمبيوتر كاستعمال ميل والبؤذة فروبده macaamiilka global internet may bagadaday qalabka myfi mobile internet may bana ka jarte labaatan gb oo free eh adeegun asriga ahoo usub mayba kala hariiro
akhyaare guud ahaan waliba markaasi intaa gabgabeynee barnaamijka kulanku warsan oo nimaada isinku dhigun sidaasan idaacadda warsan ee magaalada baydhaba barnaamijka ku waliba sinsaare islamarkaasi intaas idinku jeedayaano sida cali muuse maxamed ateera dhinaga farsamada saalax cali maxamed kays in farsameeyeysiina kamaha sintin dhugunsooga barnaamijka kulanku warsan intii barnaamijkan limada eryadan kulmaan waliba sinku ku tabaane sidaasi oo maana allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu